madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafdegeren ayaa waxauu magaalada baydhabo ka daafuray qorshe lagu gaarsiinayo carruurta ka yar shan sano aan weligood qaadanin ama dhammaystirin talaalka munaasabadda lagu daafurayay talaalka carruurta ka yar shan sano ayaa waxaa ka qayb ahaa wasiirka caafimaadka koonfur galbeed maxamed cusmaan xaaji jiido madax ka socotay hay-adaha unisef w h o iyo howlwadeenada wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigeren oo daafuray talaalka carruurta ka yar shan sano ayaa wuxuu sheegay inay carruurta qaataan talaalka wuxuuna u mahad celiyey wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya dadaalada caafimaad ay ka wada koonfur galbeed maanta munaasabadda ah furitaanka tallaalka carruurta shanta sano ka yar ayaan u taagannahay runtii waa arrin muhiimaddeeda leh oo wax aad loogu farxo ah in maanta carruurta soomaaliyeed weliba gaar ahaan carruurta koonfur galbeed ay helaan tallaal cudurrada guud oo socdo ah looga hortegaayo sida ay takhaatiirta iyo wasaaraddaba ay noo sheegtay carruurta guud oo ka faa'iidaysan doonto waxaan u sheegaynaa inay ka faa'iidaystaan ay wakhti geliyaan ilmaha shanta sano ka yarna la keeno xarumaha caafimaadka loo geeyo takhaatiirta tallaalkana ay qaataan sidaasoo kale takhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ayadana waxaan leenahay meel walba oo aad gaarsiin kartaan tallaalkan ha la gaarsiiyo si ay uga faa'iidaystaan ardayda carruurta soomaaliyeed loona tallaalo waxaan u mahad celinaynaa hay-adihii nagala shaqeeyey oo ugu horeeyaan unisef iyo w h o iyo wasaaradda caafimaadka intaba